soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeenimo axad ah sabti ay sii baxayso taariikhdu waxay ku beegan tahay labada sebtembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan maamulka degmada dayniile iyo hay-adaha amniga ayaa sheegay inay fashiliyeen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo la doonayey in lagu weeraro xarunta degmada waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka waramaysa
burburka gaarigaas iga dambeeya ee idiin muuqda waa gaari maarkeed ah oo lix bustun ah waana gaarigii laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxa uu ku qarxay waaxda kuurdamac degmada dayni leh agagarka ex control afgooye maamulka degmada dayniile sida ay sheegeen ayaga oo kaashanaya hay-adaha ammaanka qaybahooda kala gedisan sida ciidamada nabad sugidda booliiska degmada iyo boolis militaria waxay gacanta ku dhigeen gaarigan laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo markii dambe halkan ayagu ay ku fashiliyeen maamulka degmada waxa uu inoo sheegay inaysan jirin khasaaro nafeed balse keliya qaraxa uu saameeyey saddex neef oo ari ah oo halkan daaqaysay iyo burburka guryihii ka agdhowaa aaggan afyeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo goordhow shir jaraa'id qabtayna waxa uu sheegay in maamulka degmada ay ku wareejiyeen raggii wada gaarigan laga soo buuxiyey walxaha qarxa aynu ku jiraan hadda gacanta hay-adaha ammaanka dhowaana cadaaladda la waafajin doono gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada dayniile ee gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey halka uu gaarigan qaraxa ka yimid iyo sida saaka ay ugu hortageen raadiyaha dalsan iyo telefishinkaba aad u mahadsantihiin waxaan ku sugnaa meesha qaraxa ka dhacay waxaa ilaahay qadaray maamulka degmada oo kaashanaya laamaha amniga inay gacanta ku dhigaan dhagarqabayaal isku dayaya inay qarax u gudbiyaan magaalada waxaa ilaahay na haleeshiiyey inaan gacanta ku dhigno laba ninoo waday iyo gaarigiiba gaarigiina meeshuu ku qarxay labada ninna waxaan ku wareejinay laamaha amniga booliska iyo nabad sugidda iyo boliis militaro oo garab naga siinayay inaan gacanta ku dhigno degmada daniel waxaa la ogyahay inay ku taallo daafo waxay la leedahay shabeelooyinkeeda waxay la leedahay labada shabelle waxay la leedahay xuduud waxaan is leenahay xagga ka soo gudbay waa maladeeda laakiin ma hubno laakiin waxaan aragnay annagoo maamulka degmadu rondo ku jiro ayaa waxay arkeen gaarigaan oo socdo nimankii saarnaay kadega markii la dhahayo baaritaan lagu dhaqaaqana waxaa la arkay iyadoo qarax saaran yahay gaarigiina saasuu ku qarxay nimankiina gacantaa ku dhigna waxaana ku wareejina laamaha amniga wallaahi waxa waaye aada uga taxadarnay gaariga markuu qarxay waxaa ku dhibatay saddex neef oo ariga oo idiin muuqata meesha taallo ilaahayna waxuu na haleeshiiyey inaan gacanta ku dhigno saddexdaas neef ma ogiyo wax kaleeto uu qof gaaray ma jiraan waxaan ku wareejinay laamaha amniga hay-adda nabad sugidda ma sheegi karno inuu waxaan u malaynayna shabeelooyinka inuu nooga soo gudbay oo magaaladana u socday ku talagalkooda ma ahayn inuu meeshaan ku qarxo waxaana u dhigay ciidamo rondo ku jirto oo maamulka degmada nabasugidda iyo booliskaba laakiin maamulka dhinacooda ayakoo rondo ku jiray gacanta ku dhigeen saas darteed waa fashilanay kooxaha isku dayaya inay magaalada khalkhalgeliyaan waxaan u sheegaynaa inay maxaa la dhahaa mar kasta aan u taagannahay inaan difaacno sida dadkeenaba aan ugu nabadgeli lahayn waxyaabaha soo maleegayaan waana u taagannahay markaad fiiriso goobta ay wax ka dhaceen weli maadaama raadina ay ka muuqda hase yeeshee haddana waxaa ku sugan maamulkii iyo degmada iyo ciidamadii amniga qaybahooda kala gedisan kuwaas oo xaqiijinaya amniga goobtii ay wax ka dhaceen kaalmo cabduqaadiraada ay tiviga dalsan muqdisho
dhanka kalena banaanbaxa looga soo horjeedo wiil hal dollar dartiis loogu dilay degmada afgooye ayaa waxa uu ka dhacay isla degmadaasi afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waryaheena xasan salaad xasan laki ayaa ka waramaya
ku dooro xirmada bilaha
naga tagna calaa shan mudda ku yaal
كان على ويلك اللي دلي ما في حالة لها أسكولة لهم هذا كل نفس ذائقة الموت لكن دندرة ما أتصل dibadbax ayaa ka soconaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo ay dhigayaan bulshada ku nool halkaasi kadib markii askari boolis ah gudaha degmada afgooye uu ku dilay allah u naxariistay sulaymaan axmed maxamed oo ku magac dheeraa sandheere kaasi oo loo dilay lacagta canshuurta oo ka dhinnayd oo keliya hal dollar sida bilaa ah ayaana looga qaadaa dhallinyarada ku shaqaysta mootada nooca loo yaqaano fayxunta dad kale oo ah kuwo aada u caraysan ayaa ka xun dilka marxuumka iyadoo haatan banaanbaxa uu ka socdo agagaarka buundada degmada afgooye waxaana la sheegay in markaasi askari ka mida kuwa booliska uu dilkaasi geystay islamarkaana uu ka baxsaday waa dhacdo markaasi ay dadka murugo ay ka muujiyeen in qof naftiisa loo dhaafiyo lacag canshuur oo ka dhimayd oo keliya hal dolar taasi oo sabab u noqotay in loo dilo allah u naxariistay sulaymaan axmed maxamed oo ku magac dheeraa sandheere
looga daxaa goni macnaha u kaga baahan taha
dhanka kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare waxaa maantay waxa uu booqday wasaaradda waa xarunta wasaaradda gaashaandhigga isagoo halkaasi kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna ka warbixiyey waxyaabaha uu kusoo arkay xarunta wasaaradda iyo sidoo kale waxa uu ku baaqay in ciidanka xooga dalka ee dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab la taageero isagoo ra-iisul wasaaruhu ka hadlaya arrimahaasi waxaa hadladiisa kamid ahaa
warwarka ugu horey waryihi saxaab aa waxa agtimiyo nin asmaatay warka ugu horey waa saxaab
warkaagu waa soo gaaray waana kuu maqanayaa
waddan meesha uu ama ka burburo ama ka dhismo waa halkan maanta waxmarna diyaariya waddan meesha uu sharaf ku yeesho ama ka sharaf dhaco waa halkan meesha fadhiyo maanta fadhiyo hadday meeshani sharfoon tahay ay dhisan tahay wadankaasi waa dhisan yahay haddayna sharfoonayna wadankaasi ma sharfana wadan ahaan buuna u sharfanayn qof qof ahaan buuna u sharfanayn marka meeshaan ka dunanay halkan way dib u soo celinta qaranka soomaaliyeed qeybta ugu weyn waxaa iskale oo la rabaa inay ka qaataan xoogeena dalka soomaaliya duruufahaas aada adag oo hay-ad waliba ku shaqeynaysa aad la qabtaan oo aadka u adag laakiin marxalad baynu maraynaa marxaladaas aan marayno maalin maalin baan kasoo ficnaanaynaa waxaa waaye shalay maantaan ka fiicanna waa la hubaa berrina waan kasii ficnaanaynaa meel aysan ka jirin hay-adaha dowladda markaad fiiriso duruufo aada u ad adag ma jiro ma jirto laakiin innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oon wax walba isugu geynayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah difaacayaashii koowaad ee dalka waxaa la yidhahdaa salaad waliba say kuu qabato ayaa loo tukadaa inagu waxaynu aan goosanay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin horumar haba yaraatay aan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xoreyn oo dalkan nimankaas laga saarin markaas keliya ahaato ayay imaanaysaa waxaan doonayna dalkan inuu saan doonayna inuu dhaqaaqo sharaftii inuu yeesho ciidanku inuu dhismo dhaqaalihii inuu dhismo dalkan inuu xor noqdaa ka horeysa horta dal la haysto iyo dad boqol boqol loo dilaayo maalin walba la qarxinayo la baabi'inayo waxbaan dhisayaa iyo dhaqaalaan korinayaa iyo waxbarashaan kor u qaadayaa iyo caafimaad baan sameynayaa suurtagalka maaha marka waxaan nidhi priority number one iyo ilaa tira weligaa ku gaarsiiyay ilaa priority number million waxaa inoo ah inaan amniga wax ka qabano waxaan ka fakarnay marka inaan see la yeelaa in horta bal ayaga waxay yihiin la sheego culimadii loo yeero inaan dhahno see loola dagaalami karaa saaad hadda sheegteen fikirka aan kala dagaalamno dhaqaalaha aan kala dagaalamno militarylina aan ula dagaalamno marka wax fiicanaa laga qabtay dadkeenni baan abaabulinay oo aada ogtihiin meeshay dagaalka ka joogeen arrintaa marka runtii dagaal baan ka gallay wacyigelin aada u xoog badan baa la sameeyey dadka soomaaliyeed baan la hadalnay qaybahooda kala duwanaan la kulannay culimadoodii baan la kulannay fatway soo saareen civil society baan la xiriirnay qayb kastoo yihiin aan la kulannay odayaashii dhaqanka waad ogtihiin dhalinyaradii haweenkii dadkii soomaaliyeed maanta marka sidii way ka bedelan tahay shacabkii soomaaliyeed baa hubkii qaatay ayagii baa la dirir dagaal bay la galeen odayaashii ugu sharafta badnaa ayaa ku baxay dhalinyaradii qiimaha badnayd baa ku baaba-ay waa iska celiyeen waa iska xoreeyeen waad ogtihiin hiraan hiraan wixii ka dhacayay waad ogtihiin iyo sharafta iyo biladday ku qaateen iyo siday isooga dhiciyeen iyo meeshay saareen dad shacaba siday ciidamada ula hawlgaleen marka taasaa keentay inay ciidamadeena intay dhiiradaan oy maxaanku dhahaa ay ay dagaal galaan iyo shacabkooda iyagu isku milmaan inay si wada jir ah inay nimankii isooga xoreeyaan isooga celiyaan oo ay ay ka saaraan dhulkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa iyo magaalooyinkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa in la xoreeyo saasay ku timi haddaan shacabku aysan ka garab dagaalami lahayn oysan taageeri lahayn ciidamadu ma dhaqaaqeenba mama dhaqaaqi karinba ciidan kastana waa sidaas ciidan keligii iska socda ma jiro ummad dagaal gashaa jire ciidan dagaal gala ma jiro ummaddu
codkaasi waxauu ahaayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo booqday maantay xarunta wasaaradda gaashaandhigga markan haddii aynu eegno gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka hadlay weerar dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen degmada qoryooley waxaana uu sheegay gudoomiyuhu inay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo degmada qoryooley soo weeraray sida uu sheegay
maanta inaan halkan uga bogaadiyo ciidamada deegaanka ee degmada qoryooley oo shalayto galabtii ay nimankii nabaddiidka ahaa ay weerar ku soo qaadeen nabaddiidka waxay isku dayeen inay degmada soo weeraraan shalayto galabtii casiradii ayay soo weerareen balse ciidamadii deegaanka oo u diyaarsanaa oo ugu talagalay inay mar walbaba difaaca deegaanka diyaar u ahaa oo halyeeyada ah ayaa waxay cashir lamilaabaan oo u dhigeen nabaddiidkii meesha soo weeraray waxayna ku guulaysteen inay ka difaacaan magaaladii sidaasoo kale waxay ka dileen tiro ilaa labaatan iyo dhowr ah soddon ku dhowaad ah ayay ka dileen sidoo kale diyaaradaha ciidamada saaxiibada aan nahay ay leeyihiin oo soomaaliya ka shaqeeyaan ayaa ayagana sidoo kale waxa ay duqeyn u geysteen nabaddiidkii meesha soo weeraray ayadoo ilaa afar gaari laga gubay laba magaalada dhexdeeda kuway soo galaayeen ahaayeen ayaa meesha lagu gubay sidoo kale markay magaalada ay ka baxeenna ilaa laba kale ayaa loogu gubay oo ayadana ay ku dhinteen nabadiid tiro badan wax badanna ay meeshaasi kaga dhinteen dhanka ciidamada deegaanka waxaa ka geeriyoodeen hal qof ayaa ka geeriyooday oo keliya hal qofkaasina uu ka shahiiday sidoo kale hal qofna dhaawac ayuu ahaa dhaawaciisana ilaah u boogadhayaan leenahay waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaah caafimaad degdeg uu siiyo qofkaasina saa ognahay degmada qoryooley waxaa jooga ciidamo daraawiish ah oo deegaanka koonfur galbeed guud ahaan ama gaar ahaan degmada qoryooley ka shaqeeyaan oo la daalaa dhacaya mar walbaba la dagaalanka nabadiidka wax oo garaba ay haystaanna aysan jirin waxaan dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba waxaan ka rajeynaya sida ugu dhaqsaha badan inay uga soo jawaabaan baahiyaha ay ka sheeganayaan dhibaatooyinka ay sheeganayaan iyo garab sidii loo sii lahaa ciidamadaas loo sii hubay lahaa insha allah annaga ka maamulka gobol ahaan waan bogaadinaynaa waxaana u ballan qaadaynaa insha allah inaan geed dheer iyo geed gaaban ba aan u fuuli doonno sidaan u garab istaagin lahayn ciidamadaasi aanna ugu soo dhicin lahayn xuquuqdooda ay u heli lahaayeen mushaar rasmiya oo ay dowladda koonfur galbeed ay siisay insha allah sida ugu dhaqsaa badan waxaana rajaynaynaa insha allah inay nabaddiidka mar dambe aysan ku soo laaba doonin maxaa yeelay cashir lama ilaabaan ayaa meeshaas loogu dhigay oo aysan marnaba filaynin inay degmada kale kulmi doonaan sidoo kale deegaanada kale ee gobolka shabeelladaas guud ahaantiisa ciidamada jooga waxaan uga mahad celinaynaa sida ay haliignimada ay u difaacayaan ciidamadaas isugu jiro daraawiishta ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida milatariga nabad sugidda iyo ciidamada danab amase ciidamada gaarka ee danab intaba howlgalla ayay ka fuliyaan gobolka shabeellada hoose waxaan leenahay garabkiina allaha galo annagana garabkiina istaagannahay sidaan tuutaha maanta u xirannay ayaan qayb uga noqonaynaa insha allah xoreynta gobolka shabeellada hoose oo dhan shabeellada hoose oo wada xor ah shabeellada hoose oo nabadiid ka faaruq ah ayaan rajaynaynaa insha allah mar dhow guul ayaan rajaynaynaa insha allah aad iyo aad umaadsan
dhinaca kalena haddii aynu eegno wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir waxaa maanta muqdisho ka daafuray kulanka wadatashiga hirgelinta sanadka asaasiga ah ee waxbarashada jaamacadaha soomaaliya sanadkan asaasiga ah oo wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay soo kordhisay sanadkan ayaa waxaa loogu talagalay in ardayda ka imaanaya dugsiga sare una gudbaya jaamacadaha dalka ay qaataan hal sano oo asaasi ah wasiirka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sidoo kale muhiimadda uu leeyahay sanadkan waryaheena ilhaan mustaf ayaa ka waramaysa
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kulan wadatashiga hirgelinta sanadka asaasiga ah ee waxbarashada jaamacadaha soomaaliya kulankan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa ujeedkiisu yahay sidii loo hirgelin lahaa in waxbarashada jaamacadaha ka hor ardayda loo sameeyo sanad asaasi ah oo ay wax ku baran karaan aqoontoodana lagu soo dhiso ka hor bilaabashada waxbarashada jaamacadaha kulankan waxaa kasoo qayb galay wasiiro aqoon-yahano xildhibaano madax ka socotay jaamacadaha brofesaro iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa kulanka daahfuray wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdulqaadir
shirweynihii aan halkan ku qabanay ayay sheekadu kasoo bilaabataa dooduna halkaasay ka timid marka go-aanadii shirweynaha ayay sidaa ugu qoreen in jaamacaduhu in ardayga la siiyo sanad foundation ah oo lagu baro waxyaabaha usii sahli kara tacliinta jaamacadeed inuu sii wato horta meeshaas ayay ka timid ilaa shan boqol oo qof ayaa joogtay kadibna waxyaabo kaloo badan iyo hadaladii hadda meeshaan laga tilmaamayey iyo duruufo badan oo oo tacliinteena gaar ahaan tacliinta sare ku saabsan ayaa laga soo warramay qaar aniga aan goobjoog u ahay marka aan ka taga xogogaalnimadeeda shaksina qaar kaleetoo dadku ay noo soo gudbiyeen iyo dooda ugu badan ee qof kasta oo mas-uul ah ama waalid ah ama macallin ah ama bulshada qeybaheeda ka duwan ganacsada gaar ahaan iyo dadka kale ajnabiga ahee danaha nagala dhexeeyaba farta waxaa lagu fiiqayay in waxbarashada tacliinta sare inaynu wax ka qaban waxaa farta loogu fiiqayay kow qofka tacliinta sare ku jira horuu ka muuqanaya suuqii shaqadu aad iyo aad dad badanaa wada arkaayo muddadeeduna way gaaban tahay degdegaa wax looga qabo tan tacliinta asaasiga waqti dheer bay qaadanaysaa ardaygu naftiisa labiiyo toban sano ku jiraa marka meel dhexda laga qaadan karaa bal marka tan ee xoogaha la dhanka kale waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ismaaciil yuusuf cismaan
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabgabeynaa warka habeen inta war midkaan la cayna aynu dib ugu kulmayna sidaasi nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel